heshiiska ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxiixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya mashaariicdan sayaxanay waxay u baday waxay dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur barasho waxyaalahaas oo dhan ka kooban yihiin haddii aan laydmo lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaan dhowaan ayaan waana bilowdan qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar mashruucan wada waxaa asaas u ah ugu horeysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education gof oo la yidhaho hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqo abuurka silatag iyo dhammaan hay-ado kalo fara badan oo qaybka mashaariicdan laga fulinayo waddanka waana bilowdeen waana soconayaan insha allah rajay
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari oo heshiiskani u saxiixay dowladda qatar ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dowladda qatar ballanqaaday inay maalgelinayso soomaaliya واليوم يصر صندوق قطر للتنمية أن يجدد تعهد دولة قطر في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية maanta waxaa farxad u ah sanduuqa horumarinta qatar in uu cusboonaysiiyo ballanqaadkii dowladda qatar ee ahaa maalgelinta soomaaliya iyadoo loo marayo xirmooyin mashaariic dhinaca horumarinta ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dhinacyada horumarinta dadka sar u qaadidda kaabayaasha dhaqaalaha fursado dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada sidoo kale mashaariic muhiim ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska waddooyinka qiimahooduna uu kor u dhaafayo laba boqol oo milyan oo doolar agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari ayaa faahfaahiyey waddooyinka ay ka dhisi doonaan soomaaliya مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلو متر وطريق مقديشو أفوى mashruuc lagu dhisayo waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar oo dhirarkeedu yahay sagaashan kilomitir iyo waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ee dhirarkeedu yahay soddon kilomitir waxaa intaasi sii dheer mashaariic horumarineed oo dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqo loogu abuurayo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed dowladda qatar ayaa dagaal siyaasadeed kula jirta isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ee horraantii sanadkan saaray cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha ah soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka siyaasadeed ee dalalka khaliijka dad badan ayaana u arkay mashaariicdan cusub ee ay qatar ka fulinaysa soomaaliya mid ay ku xoojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya